adeegyada dowladda ayaa inta badan wali ballan weydiisada jiray magaalada muqdisho markii ay jartii dowladda dhexe soomaaliya oo burburtay sanadii kun sagaal boqol sagaalan iyo kowdii balse tan iyo markii la qaaday nidaamka federaalka walibaa la fududaayay adeegyada dowladda iyo biyaas islamarkaana la handhawaayay muwaadiniinta soomaaliyeed meel kastii roogaan bangiga dhexe soomaaliya waliba uusa ku mid ayaa hay-ado biyo adeegyada dowladda markii ku horeeytay muddo kadib iyo waliba magaalada baydhabo laku hirgeliyey la-aantuusa kuweelada doona munaasabad kooban oo lagu qabday magaalada baydhaba iyo welibaasi wadajira xaragga yoonkujarana madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo gudoomiyaha bangiga dhexe soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo uusa xaragga ku jari laanta bangiga dhexe ee magaalada baydhaba iyo weliba uusa xusay inta hirgelinta bangigan uusa qeyb ku aya adeegdaadejinta bulshada marwalba muhiima eh islamarkaana yata fursad ganacsatada koonfur galbeed soomaaliya iyo kumaalgalada kuran bangiga lagu hirgeliyay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne cabdicaiis laftigarenya sheegay inuusa rajeeyo in guud ahaan degmooyinka koonfur galbeed la wada deersii doona laamo shalgadisan ousa bangiga dhexe soomaaliya kuwaalada doona laantii bangiga dhexe ee koonfur galbeed oo laga fulay xarunteedii kumeel gaarka ahayd ee magaalada baydhabo aana rajeynayno hadduu ilaaha yidhaaho koonfur galbeed baahida ka jirta inay xarumo badan oo kalena yeelan doonto oo caasimadda kumeel gaarka iyo caasimaddii iyo degmooyinka bangiga baahidiisa ay taallan la geyn doono sharaf weyn bay ii tahay aada iyo aadaan ugu faraxsanahay waa wax muhiim ah oo maanta dadka reer koonfur galbeed iyo dadka reer baydhababu horumar ah oo kusoo siyaaday lagana faa-iideysan doono aana u sheegayno dadka reer baydhabo iyo dadka reer koonfur galbeed iyo bangiyada ka shaqeeyaba iyo ganacsatadaba inay ka faa-iideystaan waxayna ayna dhowrtaan muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay furitaanka bangigan iyo in laanta inta lagu suubiyo waxay muhiim u tahay horumarinta dhaqaalaha waxay muhiim u tahay shaqo abuurka waxay muhiim u tahay fududeynta nidaamka maaliyadda dowladda dhexe iyo dowladda koonfur galbeed waxay muhiim u tahay accountabilityga iyo transparentyga dowladeed yay muhiim u tahay waxay muhiim u tahay horumarinta dhaqaalaha iyo rajada dowladnimada soomaaliyeed iyo nidaamka federaalka oo dowladaha xubnaha ka ah qaabka loo wada shaqeynayo ayay muhiim u tahay runtii waxaan ka mahad celinaynaa mas-uuliyiintii kasoo shaqaysay oo ugu horeeyaan madaxda bangiga dhexe guddoomiyaha iyo wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed oo wasiirka ugu horeeyo oo ayagana dee munaasabadan quruxda badan iyo shaqadan waqtiga dheergeliyay qabtay aada iyo aadaan ugu faraxsannahay wax waxaa weeye horumarka dowladnimada uun tiigsanayno bilowga ah waaye loona baahan yahay in la adkeeyo la ilaashado sida ay tahayna looga shaqeeyo insha allah wax walbo oo dowladnimada looga baahnaa oo caasimadda loo aadi lahaa in la keeno hoos loo daadejiyo oo adeegyadii ama dhaqaalaha ha noqoto ama adeegyadii bulshada ha noqoto ay soo gaarto dadkii meeshooda loogu keeno waa dowladnimada muhiimadda ay leedahay iyo nidaamka federaalka ayay ku dhisan tahay marka sharafay noo tahay aadaana ugu faraxsannahay munaasabadan qiimaha badan iyo furintaankii laantii bangiga dhexe ee degmada baydhaba laga furay waxaan leenahay horey u soco shaqo wanaagsan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa haddii ilaaha yidhaaho waxyaalo kaloo badan oo dhiman oo bangiga ka dhiman oo horumarka iyo dhismaha ka mid ah oo ay ugu horeyso xarumihii kale ee guryihii bangiga u lahaa in la dhisi doono bangigan quruxda badan oo aan soo marnay oo hadda aragnay iyo qaabka loo shaqeynayo runtii waxay soo xasuusisay birsimaadkii siduu bangiga u dhisnaan jiray si qurux badanaa loo dhisay marka bangiga dhexana aada ugu mahadsan yahay waana sharaf ay noo tahay intaas kadib runtii horumarkan iyo bangiyadan iyo horu socodkan dowladnimada ilaahay baa mahad iska leh waxaa ay ku timid dowlad wanaag iyo maamul wanaag dowladda koonfur galbeed ay la timid iyo ku timid oo ah in bulshada loo shaqeeyo si daacad ahna loogu shaqeeyo danteedana laga shaqeeyo